alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi اddiin waxaynu ku dhex jirnay baabu rafci sawti biاnnidaa in marka la eedaamayo aada loo dhawaaqo wa qaala cumar bn cabdilcaziiz adin aadaana samxan ey sahlan laa takalufa fiih waxaad eedaantaa eedaan sahlan oo wax takalufi aanu ku jirin wailaa haddaanad saa u eedaamahayna factazilna waxaynu nidhi waxa uga jeedaa cumar ibn cabdilcaziiz wuxuu la hadlayaa muadin markii uu amiirka ka ahaa magaalada madiina marka wuxuu le waxaad iska ilaalisaa jiid jiidka iyo kuluqaynta aadaanka ee ka baxsan xadka waxaana ka sugnaatay cabdullaahi ibni cumar ibn khadaab inuu u yimi nin oo uu ku yihi inii uxibuka fi illaah faqaala cabdullaahi ibnu cumar wa inii ubgiduka fi illaah ilaahay daraaddii baan kuu jecelahay buu ku yihi ninkaas ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ku yihi aniguna ilaahay daraaddii baan kuu necabay aada baa loola yaabay ibnu cumar waxaa ihi maxaad sidaa ugu tidhi qaala inaka tabgii fi اlaadaan wa fii riwaayati takhtaalu fi اlaadaan waayo waxaad samaysaa buu yidhi aadaankaad bagi ama xadgudubaad ku samaysaa ood u jiidjiiddaa xuruuftiisa iyo kalima kelimaadkiisa si xadka ka baxsan ama takhtaalu fi اlaadaan aadaankaaga ayaa waxaad ku samaysaa macnaa isqaadqaad xagga dhawaaqa ama iska keen aada iska keenayso hadal iyo cod aanu ilaahay subxaana wa tacaala kuu dhalin waxaana culimadu markaa atatriib fi اlaadaan waxa uu la mid yahay atalxiin fi اlqur'aan aadaanka in la jiid jiido jiid jiid xaga ka baxsan waxay la mid tahay in qur'aanka waxa weeyaan lagu akriyo laxni sida kii heestoo kale ah oo ka saaraya qur'aanka khushuucdii la rabay ahayd in lagu akriyo qalbiga laga akriyo lagana yaabo xataa xuruufta qaarkood dhawaaqooda inuu bedelo walihaada ba imaamu axmed raximah اllahu tacala uhi maruu ka hadlaya atatriib fi اlaadaan waa muxdath waa shay lala soo dariyo macnaa lam yakun fii cahdi الnabiy calayh الsalaatu wasalaam wala صaxaaba wa qaala alimaam isxaaq ibn rahawaya huwa bidca atatriib fi اlaadaan isxaaq ibn rahawaya saaxibu imaami axmed isna wuxuu leeyahay waa bidca weyi atatriibu fi اlaadaan aimo kaloo markaasi badan oo inuu shay muxdatha ama bidco yahay tilmaamayna waa jiraan marka hadalkan cumar ibn cabdilcaziiz isaguna macnaha noocaasi ayuu xambaarsan yihi qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbarana maliku can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsaca alansaariyi huma almaaziniyi can abiih abihi marka waa صaxaabi wahuwa taabici anahu akbara wuxuu waramay abihi ana abaa saciidin alkhudriy ayaa qaala lahu ku yidhi inii anigoo araaka waan ku arkaa tuxibu adigoo jecel alghanama adhiga iyo walbaadiyata miyiga faidaa kunta markaa tahay fii khanamika adhigaaga mid dhex jooga aw baadiyatika ama baadiyahaagaba aada joogtid oo adhiba yaanad ku haysane aada baadiye joogtid baadiyahana waxaa looga jeedaa waa asaxaraa aladii laysa fiihi bunyaan waa banaanka aan lahayn dhismayaal oo magaalooyin aanay ka samaysnayn oo faadanta bisalaati salaada aada u dhawaaqdoodoo dadka ogeysiinaya farfac sawtaka sawtkaaga kor ugu qaad binnidaai dhawaaqa fainahu laa yasmacu ma maqlo waayo ma maqlo madaa sawti lmu'adin mu'adinka sawtkiisa dhammaadkiisa ma maqlo jinnun jin walaa insun insina ma maqlo walaa shay-un shay kalena ma maqlo ilaa hadduu maqlana shahiida lahu waa u markhaati furaa yowma alqiyaama qaala abu saciidi wuxuu ihi samictuhu waan ka maqlay xadiidka min rasuuli اlaahi salى اllahu عalayhi wasalam marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa marka koowaad macnaa rafcu sawti bاnida inay tahay arrin mashruuca maadaama muadinku uu ku helaayo in shay kasta oo maqlaya uu markhaati furo axaadiidka qaarkood oo saxiixan oo imaamu axmed okayru ay wariyeenna waxaa ku soo aroortay annahu yukfaru lilmu'adini madaa sawtihi mu'adinka waxaa loo dhaafaa inta uu sawdkiisu gaadho oo culimada qaarkood idhaan haddii laga soo qaado dembiyadiisu inay yihiin ajraam wax jurmil oo la taaban karo waxaa loo dhaafi lahaa dembiye buuxiya isaga iyo sawdkiisu halkuu ku dhammaado inta u dhaxaysa macnaa dunuub kahiira ayaa bisabab ilaadaan loogu dhaafay intee ayaa markaa la rabaa rafcu saw nacam waxaa kaloo u daliila rasuulku calayhi salaatu salaam cabdillaahi ibnu zayd markuu aadaanka ku riyooday wuxuu ku yihi alqiya calaa bilaal fainahu andaa minka sawtan taasina waxay tusinaysaa in sawdka muadinku meel shishe uu gaadha inay tahay arrin matluuba ama la rabo bilaal aadaanka ku dul akri buuri waayo bilaal waa kaa dhawaaq dheer yahay oo sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku doortay inuu bilaal muadinkiisa u noqdo walihaada ba ahlucilmigu halkaa waxay ka qaateen annahu yushtarad ama nacam yustaxsan fi lmuadini an yakuuna sayitan xasuna sawt inuu noqdo mid dhawaaq dheer oo codkiisuna u wanaagsan yahay haddaba intee la rabaa in la gaadhsiiyo hadduu u eedaamayo macnaa linafsihi hadduu u eedaamayo macnaa inta ugu yara aadaan sharciga aadaankiisu uu ku noqonayaa waa an yusmica nafsahu waa inuu naftiisa maqashiiyo hadduu jamaaco u eedaamayana waa in jamaacadaasi uu maqashiiyo yani ugu yaraan jiiraan lmasjid oo markii imaamu axmed la weydiiyey nin muadin oo daciifu sawta sawtkiisu daciif yahay ka waran markaasaa wuxuu yihi haddii masaajidka iyo jiiraanulmasjid uu maqashiinayo aadaankiisu waa ansaxaya laakiin qof masaajidka ka dhex eedaamaya oo aadaankiisu masaajidkaba aanu ka baxayn aadaankiisaasi kii mashruuc ahaa noqon maayo waayo ujeeddada dee loo sharciyey aadaanka waa in loo yeedho dadka masaajidka ka baxsan inii araaka tuxibu alganama walbaadiyata faida kunta fii ganamika aw baadiyatika faadanta bisalaati farfac sawtaka binnidaa hadalkaa waxaa iska leh abu saciid alkhudri cidda uu ku leeyahayna waxa weeyaan cabdiraxmaan ibn abi sacsaca alansaari ayuu sidaa ku leeyahy ahlucilmiga qaarkood baana markaasi khaldamay oo u badan aimada waxa weeyaan shaaficiyada sida raafici iyo ghazaali iyo iyo rag badan oo mooday hadalkaasi inuu hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay oo abu saciid rasuulku sidaa uu ku yidhi sida saxiixee dee riwaayada kale ay caddeeyeenna hadalkani waa hadalkii abu saciid xadiidka markaa abu saciid uu masalada u deliishadayna wuxuu ka bilaabmaa fainahu laa yasmacu madaa sawti lmuadini jinun walaa insun walaa shayun ila shahida lahu yowma alqiyaama oo xadiidka intaa dambe ayaa hadalkii rasuulka markuu le samictu min rasuuli illaahina waxaa rasuulka abu saciid uu ka maqlay waa hadalkaa dambe oo ah laa yasmacu madaa sawti lmuadin jinun walaa insun walaa shayun ila shahida lahu yowma alqiyaama nacam waxaa xadiidka laga qaatay oo kale marka laga yimaado istixbaabu rafci sawt biاlaadaan si dadka masaajidka imanaya ay u bataan haddii meeshu ay cidlo tahayna si cidda u markhaati furaysa muadinku ay u bataan waxaa kaloo laga qaatay ana xuba alganami walbaadiya walaa siyama cinda nuzuuli اlfitnati min camali salafi الصaalix in miyiga iyo baadiyaha iyo adhiga iyo la jeclaado gaar ahaan marka fitanku ay soo degaan inay ka mid tahay min camali salaf asaalix oo sideedaba reermiyinimadu ma fiicna oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man badaa jafa waman tabica sayda gafala qofka reer miyoobaa wuxuu noqdaa qof jafaaf adadayg iyo qalbi adayg ku sifooda qofka waxa weeyaan ugaadhsato noqdaana qofkaasina khaflad ayaa isagana ku yuursata suu marba deero u eryanayo ama garanuug ama sakaaro u eryanayo ayaa laga yaabaa inuu iskaba ilaabo xataa salaaddii wax kala daayo walihaadaba culimmadu waxa ay shardiyaan qofka doonaya inuu inuu reermiyoobo miyiga uu dego inuu leeyahay xadun min alcilm cilmi bimacnaa dee jahliga iyo khafladda ka ilaalin kara iyo inuu ka aamin noqon karo jafaaga uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin waktiga fitanka rasuulku wuxuu dhiirigeliyey in adhigaa la raacdo marka muslimiintu waxa weeyaan gaar ahaan ay islaynayaane xurubu fitna ay ka dhaxayso qofku meeshaasi inuu iskaga cararo oo adhigiisa uu iska raacdo oo yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslim hanamun yatbacu biha shakafa aljibaal wa mawaaqica alqaطr yafiru bidiinihi min alfitan kitaabu limaan baa xadiidkaasuu inagu soo maray in badan oo ka mida waxa weeyaan selafkuna waa ku dhaqmeen sida xaafid ibnu xajar uu tilmaamay waa kaala waa min a min camali salafi الsaalix dadka ku dhaqmeyna waxaa ka mida abu saciid اlkhudri oo sida abu nucaym uu ku wariyey fi kitaabi اlfitan markii qoladii reer shaam ay soo galeen magaalada madiina waqcat اlxara waqacadii ama dhacdadii lo odhan jiray oo yaziid ibnu mucaawiya ciidamadiisii uu ku fasaxay madiine saddex maalmood bay idiin bannaan tahay buu idhi waxaad kufsanaysaan iyo waxaad dilaysaan iyo waxaad dhacaysaan oo sideed kun oo saxaabo iyo abnaau saxaaba baa lagu dilay oqcadaa hamaaniya aalaaf min asaxaaba wa abnaa'i asaxaaba sababteeduna waxayd khuruuj ay sameeyeen ama ay ku hamiyeen bacdu ahli lmadiina oo reer shaam markay ka war heleen weerarka ay ku soo qaadeen abu saciid alkhudri iyo saxaabadii may odrhaan nimankani waa niman dhaalimiina oo dadka laynaya oo dumarka kufsanaya ha lala dagaalamo magaalada halaga difaaco oo dagaal may abaabulin waayo dagaalka ayaa dagaal fitna ah agtooda xarbigaa xarbu fitna ah sideedabana waxaa isku khaldamay iminka xarbulfitnaha waxaa laga yeelaya iyo iyo goorta la isdifaaci karo waana laba masaley kenen waa laba baab oo bal su-aasha ha la isweydiiyo sidee laysu waafajinaya nusuustan ka hadlaysa in hubka la jejebiyo waktiga fitnada oo la baxsado oo cabdullaahi almaqtuul la noqdo oo cabdullaahi alqaatila la noqon iyo nusuustan ka hadlaysa man qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maali fahuwa shahiid waman qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid labadaasi maanta sidaasay isugu murugsan yihiin dadka badankooduna kala garan maayaan nusuustan ka warramaysa addifaac can innafsi waalmaal waalcird waa marka aanay fitna jirin weeyi oo iminka soo halkan nabad kuma nihin hadduu waxa weeyaan qofku soo doonto marka ayaa nusuustan markaasoo kalea nusuustan lagu dhaqmayaa oo ka bilatii hiya axsan idfac bilatii hiya axsan la yskaga difaacaya laakiin mar hadday arladu ardu fitna noqoto oo ay muslimiini islaynayaan ama sulta ha isku haystaan ama firaq diiniya ha noqdaan ama qabyaalada ha isku haystaan markaa qofku waa inuu lafihiisa uga cararo weeye waa inuu sabro waa inuu baxsado waa inaanu dagaalka ka qeyb gelin laa bismi difaac can inafsi walaa bismin aakhara waa inaanu kaga qeyb gelin markaaba labadaa baab aad ha loogu fiirsado nusuusta ku soo aroortay iyo sida ay u kala duwan yihin iminka waxaad moodaa inay isku qasan yihiin xataa waa inaanu isku dayin maadaama fitnadu ay hurtay oo haajat ilfitna inuu dha waan dhex gelaya saan u islaaxiyo waa inuu iska ilaaliyo taa lafteeda iska ilaalin jireen salaf haadi luma iyagoo nusuusta fitnada ka hadlaysa ku camal falaya waa kii muطarif ibn cabdillahi ibnu shakiir oo mawaaqif cadiima ku lahaa fi lfitan ayaa xasan اlbصri isagoo canaanayaba wuxuu yihi xasan اlbaصri waa kaladii yuxadiru min الsayl wayaqif amaamah oo muطarif bn cabdilaahi kaana idaa haajat اlfitan fara minha fitnadu markay dhacde muslimiintu islaayaan waa carari jiray isagu meeshaa la isku leynay waa ka baxsan jiray xasan basrina waa ka digi jiray laakiin waa dhex joogi jiray markaasaa wuxuu leey muطarif bn cabdilaahi bnu shakhiir xasan waa sidii nin dadka daad uga digay o daadkaa soo socda iska ilaaliya oo haddana hor istaagaya manaa fitnadii buu kadg ka digaya haddana lafihiisa uga carari maayo ka dhex bixi maayo calaa kuli xaal saxaabada ku camal fashay nusuusta waxaa ka mida abu saciid alkhudri sida abu nacayb uu ku wariyey fi kitaabi اlfitan markii ay dhacday waqcatu waxaweyaan alxara abu saciid alkhudri magaalada madiine waa iskaga baxay xaggaa iyo buurta uxud buu galay buurtaasuu galay fulaynimo kama aan ahayn laakiin fitnaduu ka cararayy waxay soo dabageleen nin reer shaame ciidankii reer shaame dee magaalada fasaadinayay kamida waa iga hadhi waayey ninkaasi aniga inuu igu soo wajahan yahay baan arkay buuhi abu saciid alkhudri dabeetana seefteedii baanu taagay waxaan ku uhi ilayka ilayka waa iga hadhi waaye markuu ii yimi waxa aan ku uhi lain basadta ilaya yadak litaqtulanii ma ana bibaasiطin yadiya ilayka liaqtulaka aayaddaasaan ku dul akriyey buuhi dabeetana abu saciid intuu seeftii iga qaaday buu isoo kaxeeyey buuhi abu saciid alkhudri baa maxbuusa buurta uxud hoosteeda markaanu maraynaan ku idhi al haddaad arki lahayd annagoo halkaa joogno oo rasuulka la soconno gaalada halkaa kula dagaalamayna hadalkaa markaan ku idhi buu yaabo markaasaa wuxuu idhi man anta war kumaa tahay markaasaa i waxa idhi abu saciid alkhudri suu ihi idha baaraka allahu fiik haddaad abu saciid tahay oradoo iska tag wa fii riwaayati istakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydi salama ibnu lakwac isaguna sidaas oo kale magaalada madiine waa ka baxay oo miyiga iyo baadiyaha ayuu iska tegey sacd ibn abilwaqaas geel iyo adhi uu lahaa buu iska dhex tegey waa kii inankiisii u yimi ku uhi halkanaad iska fadhidaa dadkiina yakhtatiluuna cala lmulki madaxtinimadii baa la isku haystaa adna awla naas bihabaad dadka kuwa u mudan baad ka mid tahy saad adhi dhex joogtaa buuri adhi baad dhex fadhidaa markaasaa wuxuu yidhi waa kii hadalkii macruufka ahaa oo dhowr jeerna aynu sheegnay lahaa waxaad ii keentaan seef muslimka iyo kaafirka kala taqaana oo ka kaafirkaana ku dhacda ka muslimkaana ka booda oo diidda inay ku dhacdo fii bacdi riwaayaat laba indhood lay ku kala aragto iyo carab ay ku dhawaaqayso ay ku kala sheegayso markaasaan anuu dagaalka gelaya inankiisi waa ka cadhooday waar bal nala qade may haddaad saa tidhiba kulaba fadhiisan maayo buuhi waa iska noqday ay aabbihi inuu dagaala ka qayb gala ayuu doonayey nacam fainahu laa yasmacu mada sawti lmuadini jinun walaa insun walaa shayun walaa shayun taasi waa caamun bacda alkhaas oo jin iyo insi markii la sheegay walaa shayunna laga dabageeyey waa shay walba mid waxa weeyaan nool iyo midaan nooleynba waata riwaayadda ibnu khuseyme ku timi laa yasmacu sawtahu shajarun walaa madarun walaa xajarun walaa jinun walaa insun manaa ma maqlo sawdkiisa geed iyo dhoobo iyo dhagax iyo jin iyo insi ilaa haddii uu maqlana waxa weya waa u markhaati furaa fii xadiidi abi hurayra fii sunan abi dawuud والnasaa-i wayashhadu lahu kulu raطbin wayaabis shay kastoo qoyan iyo mid kastoo qalalan ayaa u markhaati fura waxa weeyaan shahaadadaasina ma aha shahaadatu xaale waa shahaadatu lisaan ilaahay baa subxaana watacaala ka dhawaajinaya qowlka odhanaya waa shahaadaة bilxaala waa qowl waxa weeyaan daciifa in jamaadaadka ilaahay subxaana watacaala markuu doono uu ka hadliyo fi dunya wاlaakhira nusuus iyo adilo fara badan ayaa waxa weeyaan ku soo aroortay ilaahay marka uu kuwaasi ka dhawaajinaya ee u markhaati furayaana ilaahay waa og yahay oo isaga uga ogaal badanee qofkan fadligiisa ayaa ilaahay subxaana watacaala uu muujinaya oo kor rabbi subxaana watacaala uu qaadaya waxaa laga qaadanaya qofku xataa cid la tukata haddii aanay jirin oo meel cidlaa uu joogo inuu eedaamo waayo haddii cid salaad uu ugu yeedhaya aanay jirin dee waxa uu helayaa dembi dhaafka aadaanka lagu helayo iyo makhluuqaadka ilaahay ee u markhaati furaya ayaanu ka qadahayn baabun maa yuxqanu buu u baabiye waxa la ilaaliyo bil aadaani lagu ilaaliyo oo min addimaai dhiigagii ah bimacnaa cidda aadaan laga maqlaa inay tahay macsuumu daam ayuu baabkani uu ka waramayaa qaala xadaثana qtayba bnu saciidi qaala xadaثana ismaaciil bnu jacfar can xumayd can anas bni maliki ana nabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulku kaana wuxua idaa gazaa markuu duulo bina annaga uu nala duulo qowman uu nagula duulo lam yakun ma ahayn yakzuu binaa mid annaga duulimaadna geliya xataa yusbixa horta ilaa uu waaberiisto oo wayandura uu eego maaha markaa taa macnaheedu aligaara bileyl inaanay mashruuc ahayn oo waa sugnaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu mararka qaarkood sameeyo duulimaad fi leyl laakiin sida haalibkaabaa sidan ahayd gaar ahaan qowmka markaa laga shakisan yahay arrin arrinkooda fain samica hadduu maqlo aadaanan hadduu aadaan maqlo kafa canhum waa ka istaagi jiray qoomka wain lam yasmac haddaanu maqal aadaananna agaara calayhim waa ku duuli jiray qaala wuxuu ihi fakharajna waanu baxnay ilaa kha khaybara baanu u baxnay oo magaalo yuhuudeed ahayd faintahaynaa ilayhim waxaanu iyagii gaadhnay leylan goor habeennimaa falamaa asbaxa markuu waa beriistay oo lam yasmac aanu maqal aadaanan rakiba rasuulku waa fuulay raaxiladiisii oo rakibta anna waxaan fuulay khalfa abi alxa abu alxe gadaashiisaan fuulay wa ina qadamaya iyadoo labadayda lugoodna labada gomdola tamasu ay taabanayso qadama anabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi fakharaj fakharajuu waa noo soo baxeen ilayna xagga iyaga u soo baxeen bimakaatilihim iyagoo sita baaldiyadoodii oo masaaxiihim majarafadahoodii falamaa ra'w nabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen muxamedun e haadaakani muxamedun weeye wallahi baanu ku dhaaranne muxamedun haadaakani muxamedun weeye iyo walkhamiisu ey waljeyshu iyo ciidankii qaala wuxuu yihi falamaa ra'aahu markuu arkay rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar kharibat waa kharaabtay khaybaru inaa anagu ida nazlnaa haddaanu degno bisaaxati qowmin qoom duleedkooda ama kambalkooda fasa'a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariin qoladaasi loo digee digniinta aqbali waayey subaxoodaas ayaa xumaaday oo bimacnaa qoladaasi dhibaata ayaanu gaadhsiin doonaa mar hadday dacwadii iyo digniintii ay aqbali waayeen xadiidku insha allahu tacaala wuxuu ku iman doonaa fi kitaabi اljihaad ayuu ku iman doonaa in badan oo ka mid a axkaamtiisa shaahidku waxa weeyaan aadaanku wuxuu ka mid yahay sida culimada xadiidkan u deliisheen sida ibnu rajab alxambali oo kale calaamaadka lagu garto daartu inay tahay daaru lislaam mar haddii daartaasi aadaan uu ka baxayo oo si calaniya uuga baxaayo daartaasi waa waa daaru islaam qofka eedaamayana islaamnimadiisa ayaa aadaanku uu daliil u yahay kadalika salaadii min baabi alawlaa ay yidhahaan ahlucilmigu qofka tukanaya salaadiisaasi waxay daliil u tahay islaaminimo haddii la arko mid kaafir ahaa marka hore oo eedaamaya ama tukanaya waxaa loo deliishanayaa inuu waxa weeyaan islaamay ayaa loo deliishanaya inuu aadaanku ka mid yahay shacaa'irta islaamka dadka dhiigooda lagu ilaaliyo oo qofka laga maqlo waxay calaamad u tahay iyo beldada laga maqlo inay tahay belda muslima iyo qofkaasi qof muslima inuu yihi marka dhiiggiisu wuxuu noqonayaa mid macsuuma ayuu noqonayaa haddii markaa la yidhaahdo dee aadan meesha hadduu ka baxaayo macnaheedu ma waxa weeyaan gaala lala dagaalama inaanay joogin waxaa leena macnaheedu sidaasi ma aha laakiin gaalo iyo islaam ugu yaraan meeshaasi inay wada degan inay wada joogaan bay daliilu tahay gaal iyo islaam markaasi aan kala soocnayna in la weeraro ilaahay baaba subxaana watacaala ku diiday fi lqur'aani alkariim marka waxa weeyaan fitanku ay dhacaanna adilada ka warramaysa masaa-ishan dadka waxaad moodaa dhagahoodu inaanay maqal cuquushooduna inaanay fahmin marka dambe fitnadu ay daba jeediso ayaa had iyo jeeraale arrintaasi dadka ay u muuqataa oo dadku waxa weeyaan ay ka calaacalaan bal iminka u fiirsada imise magaalo oo eedaanku uu ka dayaamayo oo dadka degeni ay muslimiin yihiin ayaa weerar lagu caseeyey oo boqolaal waxa weeyaan ay ku dhinteen oo markaad weydiiso dhalinyarteenna qaar ka mida maxaa loo weeraree baneeyey in la weeraro mooryaan baa joogtay dadka dhibi jirtay oo cashuur adag iyo wax ka qaadi jirtay baa lagu odhanaya markaa tira magaalo heblaayo maxabashi baa deganayd mise yugandhiis iyo amisom baa deganayd maxaa loo weeraray waxay ku leeyaen mooryaan xun baa jirtay oo meesha dadka ku dhibi jirtay markaa mooryaantaa si- dadka dhibaysa saaad uga kiciso waa inaad weerarto soo maaha oo dad muslimiina oo fara badan aad kulayso sal mee wax badani kumay dhimane waxooga yar baa ku dhintay dadka intii kalena waa ka raysteen meeshiina shareecadii ayaa lagu xukumay cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu oo min abcad innaasi can ilfitna ahaa ayaa loo yimi iyadoo loogu yeedhayo dagaal le kaale waxa weeyaan dagaalan aabbaha baa cumar ahaayo adiga ayaa mulkiga iyo xukunkan laysku haysto adiga ayaa u mudan bal hadda u fiirso saxaabada rasuulka iyo dadkii ahlulkhayrka ahaa kamay khajili jirin muslimiintaa islaynaysa inay yidhaahdaan oo weliba saxaaba ay ku jireen sulto iyo mulki bay isku laynayaan maantana yaa weylaka haddaad tidhaahdo wadaaddaa sulto iyo mulki isku laynaya cabdullaahi bni cumar wuxuu hi waa yahaye man lanaa biahli lmashriq oo reer mashriq oo reer banu umaye iyagu aada u taageersan sidaynu ka yeellaa haddii intan kaleba gacanta ay noo soo gasho markaasaa uu yihi nuqaatiluhum waynu la dagaalamaynaa hadalkaa ninka ku lahaana wuxuu ahaa cabdulmalik ibnu marwan marwan ibni cabdilmelik ayaa hadalkaa waxa weeyaan ku lahaa markaasaa cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inaanan jeclayn in toddobaatan sannadood aniga ay farur xidhnaato anuu aan madax aanay cidno kula hadlahay inaan noqdo wa an yamuuta min ajlii rajulu muslim oo daraadday qof muslimii uu dhinto yani aniga taasaa igala weyn inaan toddobaatan sannadood cabdullaahi bnu cumarna dee markaa qawaaniin kuma xukumeyna ilaahay diintiisubuu ku xukumi lahaaye inaan toddobaatan sannadood ilaahay diintiisa ku xukumo laakiin waddada aanu marayaa ay noqoto waddo qof muslimii uu daraadday ugu dhimanayo anigu raalli kama ihi saas ayuu yihi cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu wa ardaah rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim waa takbiirtay oo allahu akbar buu yihi taana waa culimmadu ka qaateen kufaarta marka lala dagaalamayo in waxa weeyaan lagu takbiirto allahu akbar la yidhaahdo waayo dee shayaadiin baa la socoto shaydaanka ayaa ka cararaya allahu akbar taa oo garabkooda ka baxaaya kharibad khaybarna sidaa rasuulku u sheegay bay u dhacday oo magaaladii khaybar magaalo kharaabte weeye xata alaan naam sida dadka waxa weeyaan dhulkaa ka warhaya amaba se tegey ay noo sheegeen kolley anigu ma tegine baabu ma yaquulu wuxuu odhanayo idaa samica markuu maqlo almunaadi markaa iminka waxaa laga yaabaa in badanoo ka mida dhalinyarta muslimiintu inay qiraan idhahaan qofku hadduu eedaamaya iyo hadduu tukanayo iyo hadduu ashahaadanaya iyo macnaa waa macsuumu dam laakiin dee ka war hadduu la yimaado wax dhiiggiisa baneeya leanna wax dhiiggiisa baneeya hadduu la yimaado aadaan iyo salaad iyo shahaaditoona dhiiggiisa ilaalin mayso laakiin dee wax dhiiggiisa baneeye mala yimi mise lama iman dee waa in la hubsado wey waxa dhiiggiisa banaynaya waa inuu noqdo wax laysku waafaqsanye marka hore inuu qof dadka dhiigooda uu mubaax u ka dhigo oo uu baneeyo oo cismadii waxa weeyaan uu ka dulqaado iyo qofka wax loogu cudur daaraa haba yaraatee inaana jirin ila qof baaba samayn kara wax waxa weeyaan dhiiggiisa baneeya ama dhiigga baneeya sida qatli oo kale laakiin dee loo cudur daaraa oo tusaalahaan q- qatligu hadduu khata yahay oo aanu camdi ahayn ama shibul camdi waxa weeyaan uu yahay dee qofkii lama dilayo lama qisaasayo isagoo sameeyey muujib alqatl aw alqisaas wax qisaas keensado marka hore isagoo sameeyey sababtaasi ayaa uu kaga baaqsanaya qisaastii baabun maa yaquulu wuxuu odhanaya idaa samica markuu maqlo qofkii almunaadi kii eedaamayey قال xdثna cبد اللh بن يوسف قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد اللyثي عن أبي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi إdا samعtu marka aad mqشhaan annidaa aadaanka markaad maqashaan faquuluu waxaad tidhaahdaan mila maa hadalkii oo kala dhaha yaquulu uu leeyahay almu'adinu qofka mu'adinkaahi uu leeyahy ee eedaamaya qala xadaثna mعاad بن fضالة qala xadaثna هiشhاm o dstawاي عan yaحyى بن abi kaثيir wey عan mحamed بن ibrahيm بن الxاriث التymi qala xadaثnii عيسى بن طلxة أnhu samca inuu maqlay mعaawiية yوma maalin faqaala oo uu yihi faqaala uu yihi mعaawiية milahu e mila qowl الmؤdin hadalkii muؤdinka oo kale ilىa qowlihi laga gaadho وashhadu ana mحameda rasuul الlah ilaa وashhadu ana mحameda rasuul الlah wuu ka daba lahaa lakiin xaya calى الصalاة xaya calى الfalax markii la gaadhay kama daba odhane laa xawla walaa quwata ila bilah buu ka daba yidhi weyaan macnuhu xadiidku waa mukhtasar isagoo intan ka dheer ayaa u soo arooray qala xadaثna isxaaq ibnu rahaweye qala xadaثna wahb ibnu jariir qala xadaثna hishaam can yaxya naxwahu xadiidkaas mid ku dhow qaala yaxya markaa ma aha mucalaq qaala yaxyaadani waa biاlisnaad اlأwl weyi وxadaثnii bacdu ikhwaanina anahu qaala inuu hi lama qaala markuu yihi muadinkii xaya calى الصalاة qaala wuxuu hi mucaawiya laa xawla walaa quwaةa ila biاlah waqaala wuxuu hi haakada sida ayaanu samicnaa maqalay nabiyakum salى الlahu عalيه wasalam oo yaquulu leh marka xadiiثani waxay tilmaamaysaa muadinkii in laga daba yidhaahdo kelimaadkii aadaanka xadiidkana cumuumkiisu wuxuu tusinayaa in kelimad kasta laga daboomayo xataa xaya calى الصalاة iyo xaya calى الfalaax culimada qaarkood baana markaa cumuumkiisaa qaatay oo yidhi kelimaadka aadaanka oo dhan waa laga daba odhanaya muadinka xataa xaya calataynka waa laga daba odhanaya waxyaabaha markaa sida ay cuskadeenna waxaa ka mida qowl usuuliyiinta qaarkood ay yidhaahdaan ida amkana aljamcu bayna alcaami walkhaas wajaba icmaaluhuma caamka iyo khaaska daliilka caamka iyo ka khaaska haddii la jamcin karo la iswaafajin karo in labadaba lagu camal falo ayaa waajiba halkana waa la iswaafajin karaa bay yidhaahdeen ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen xadiidkani waa caam waa ereyadii o dhan laga daba odhanayuu tusinayaa axaadiida tilmaamaysa xayacalataynka inaan laga daba odhanahayne qad qaamat isalaatu la odhanayaana waa khaasoo waxa ay ka saartay xadiidkan cumuumkiisa xayacalataynka ayay ka saartay oo iyaga laga daba odhan maayo qad qaamat waxaa laga daba odhanaya laa xawla walaa quwata ila bilah waana sida asalku waxa weeyaan uu yahay ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen mukhayar buu ku yey inuu xaya calى salaa ka daba yidhaahdo iyo iyo inuu laa xawla walaa quwata ila bilah yidhaahdo qaarkoodna waxay leeyiin waaba la jamcinayaaba oo inta xaya calى الصalaa iyo xaya calى اlfalaax laga daba yidhaahdo ayaa haddana laa xawla walaa quwata ila bilahina la odhanaya qowlkaana aima ayaa rajaxday ibnmundir ibn اlmundir uu ka mid yahay waana qowlka markaa uu ikhtiyaaro asheikh اlalbaniy raximah اllahu tacaalى laakiin sida ay muuqato qowl xoog badan maha in labada la jamcinaya waayo jamcintu iyadu daliil ma leh sida uu leeya ibnu rajab raximah اllahu tacaala waa qowl laga xoog badanya weyi sida waxa weeyaan raajixiina waxay tahay in la idhaha xadiidka hore waa caam axaadiida tilmaamaysa xaya calى salaada in laga daba odhanayo laa xawla walaa quwata ila bilahina waa khaas wاlkhaasu yaqdi calى اlcaam oo markaa kelimaadka aadaanka o dhan waa laga daba odhanaya ilaa xaya calى الصalاة iyo xaya calى الfalaax mooyaane iyaga laga daba odhan maayo waxaa la odhanaya laa xawla walaa quwata ila bilah ayaa la odhanaya in markaa muadinka kelimaadka aadaanka laga daba yidhaahdo macnaheedu waa maxay ma inta aadaanku uu socdaabaa la odhanaya mise marka aadaanku uu dhammaado xadiidkan daahirkiisu waxa weeye inta aadaanku uu socdaba in kelimaadkan la odhanaya ida samictum الnidaءa faquluu mila ma yaqulu almuadinu oo marka aadaanka uu dhameeyo adna intii oo kale kusoo celi macnuhu maaha walihaada mila maa qaala lama odhan wixii hore uu yidhi ee mila maa yaquulu waxa markaa uu leeyahy kelmaduu yidhaahdaba waa inaad ka daba tidhaahdo weyi in markaa laga daba yidhahdo xukumkeedu waa maxay ahlucilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen waa mustaxab oo waa sunne oo amar baaba ku soo arooray inay waajib noqoto maxaad ugu diideen waxaan ugu diidnay bay yidhaahdeen rasuulku calayhi afdal الsalaati watasliim markii uu maqlay nin muadinah oo eedaamayo allahu akbar leh allahu akbar kamuu daba odhana xadiidkana muslim baa warinaya wuxuu ku yihi cala alfitra ashhadu an laa ilaaha ila اllah markuu muadinkaasi yidhi wuxuu ka daba yidhi kharaja min annaar marka haddee xadiidkaasi wuxuu tusinaya rasuulku inaanu kelimaadkii inaanu ka daba odrhan ayuu xadiidkaasi tusinaya haddii markaa ay waajib tahayna dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam kama tageen in markaa laga daba yidhaahdaa waa mustaxab walihadaba xasan albasri wakayruhu min aimati salaf ay ka sugnaatay in iyadoo aadaanku uu socdo ay arrimo kale ay ka hadli jireen oo aanay ka daba odhan jirin qowlka markaa jumhuurta ama culimmadu ay u badan yihiin ayaa raajixo ah inaanay waajib ahayn in laga daba yidhaahdo oo ay mustaxab tahay in muadinka laga daba yidhaahdo alfaada aadaanka marka laga reebo xaya calى الصalaaة iyo xaya calى اlfalaax marka laga reebo haddii salaad uu ku jiro ka waran ida kana fi الsalaaة ahlucilmiga qaarkood waxay leyihin hadduu salaada ku jiro waa ka daba odhanaya isagoo salaada ku jira waayo dee aadaanku waa dikri dikriguna dee ma burinaayo salaada oo xataa culimadu yidhi inuu ka daba yidhaahdo waa makruh sida shaafici oo kale hadduu ka daba yidhaahdo isagoo salaada ku jira salaaddu ka buri mayso oo tashmiit ulcaatisba wata axaadiida kusoo aroortay qofku isagaoo dee salaada ku jira hadduu hindhiso alxamdu lilah ina odhan karo alfaada aadaankuna waa la mid ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahan waa makruh inuu ka dhex yidhaahdo dee rasuulku wuxu uhi ina fi salaati la shuqla salaada waxaa ku sugan wax qofka mashquuliya marka inuu dee hadal kalo salaaddii aan ka mid ahayn salaada dhexdeeda uu akriyo inaanay ahayn baa xadiidkaa laga qaadanaya ee marka salaada uu dhammeeyo uun ha ku soo celiyo intii muadinku uu yidhi isaguna waxa weeyaan ha yidhaahdo qaala baabu ducaa'i ducadii buu u baabiyey cinda nidaa aadaanka agtiisa lagu ducaysanayey qaala xadaثana cali ibn cayaash cali bn cayaash alximsi waa min kibaar shuyuukhi اlbukhaari a'imada waxa weeyaan sitadaa asxaabu sunan alarbaca iyo bukhaari iyo muslim bukhaari mooyaane cid kaloo la kulantay ma jirto nacam oo imaamu axmed iyo cali bn lmadini ayaa xataa wax ka wariyey shuyuukhda mutaqadimiinta qaala xadaثana shucayb bn abi xamza can maxamed bn lmunkadir can jaabir bn cabd ilah ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu uhi man qaala qofka idha xiina yasmacu markuu maqlayo annidaa aadaanka markuu maqlo aadaanka allaahuma ya allahu ilaahayow rabba hadihi dacwa ya rabba hadihi dacwa dacwadan rabbigeedow attaamati dacwadan iyo erhmadan dhammayska tiran wasalaati salaadan rabbigeedow alqaa'imati salaadan waxa weeyaan taaganee loo aqiimi doono aati si muxameda nebi moxamed alwasiila darajada alwasiila ama mansilada alwasiila ladhaa jannada ku taalo iyo walfadiila dheeraad si khalqiga kale uu dheer yahay wabcathu ilaahayo waxa aad nebi maxamed joojisaa maqaaman meel maxmuudan cidda istaagta la ammaano oo la mahadiyo wabcathu ama acطihi ilaahayow sii maqaaman maxmuudan sii maqaam iyo boos cidda istaagta la mahadiyo oo la ammaano waxaa kaloo la odhan karaa wabcathu ilahay waxaad nebi maxamed kasoo wabcathu ilahay nebi maxamed soo saar maqaaman maxmuudin ay da maqaamin maxmuudin maqaam cidda istaagta la ammaano oo la mahadiyo isagoo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ku sugan alladii wacadtu huna ama waa bedel bay ka tahay maqaamka ama cadfulbayaan alladii wacadta maqaamkii aada u yabooday ilaahayow sii xallat lahu xallat calayhi qofka waxaa ku degta shafaacati oo lahu waa bimacnaa calayhi riwaayadda muslimna waa ku soo aroortay yowma alqiyaamati maalinta waxa weeyaan qiyaame oo xallat way u xalaalowdaa maaha macno oo dee marka horeba xaaraan kama aan ahayn shafaacadu marka ducadan goormaa la odhanaya xadiidka daahirkiisu wuxuu tusinaya iyadoo aadaanku uu socdo in la odhanayo man qaala xiina yasmacu nida markuu aadaanka uu maqlaayo laakiin sida saxiixa marka aadaanku uu dhammaado ayaa la odhanaya inaan looga jeedin xiina yasmacu nida iyadoo aadaanku uu socdo ducadan hala yidhaahdana waxaa tusinaya xadiidka cabdillaahi bni camr ibn alcaas ee muslim warinayo oo rasuulku uhi quuluu mila maa yaquul muadinku ereyada uu leeya ka daba yidhaahdo uma salluu calaya marka uu dhameeyo idinkuna aad ka daba dhamaysaanna igu salliya uma saluu llaha liya alwasiila marka marka aadaanku uu dhammaado ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo bacda nidaa aadaanka dabadii ayaa ducadan la odhanaya xadiidka cabdillahi bni camr bn caas ee fii saxiix muslim ku jira ayaana taa waxa weeyaan caddeeyey ducadan marka waa duco aada u qiimo badan allahuma raba hadihi dacwati taama adacwatu taama maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxaa looga jeeda dacwat tawxiid tawxiidkaa ku jira iyo kelimatu ikhlaastaa ku jirta aadaankaa looga jeeda waana dacwa taama laysa fiiha naqs nuqsaantu shirkiga ayay ku jirtaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeya aadaanka laftiisa dee yeedhma dhammaystirana wasalaati alqaa'ima ahlucilmiga qaarkood waxaa lee ducadaa looga jeedaa manaa ducadan waktigan taagan ahlucilmiga qaarkoodna salaada lafteeda looga jeedaa bay yidhahdeen in macaanidaas o dhan looga jeedana wax diidayaa ma jiro dhaa dacwatu taama tawxiidkii baa looga jeedaa aadaankaa looga jeedaa waayo labadaasi waa isku hoos jiraan marka aadaanka laga hadlayo asalaatu alqaa'imana ducadii iyo wax allaale waxa salaada la xidhiidhiya salaada lafteedaba waa looga jeedaa in la idhahna wax diidaya ma jiro alwasiilana sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa manzilatun fi ljanna oo rasuulku yihi ilaahay ii weydiiya waxa weeyaan waa manzila laa tembagii ila licabdin min cibaad illah addoon qurun bay u habboonta waarjuu an akuuna ana huwa waxaana rajeynaya anigu inaan addoonkaa noqdo marka ilahay i weydiiye bui rasuulku alayh isalaatu wasalaam alfadiilana yani waa ziyaada dheeraad uu dheer yahay khalqiga kale oo iyaduna manzilo kale inay tahayna waa dhici kartaa alfadiila inay tafsiir u tahay alwasiilana waa wax dhici kara weyi wabacathu maqaama maxmuuda aladii wacadta almaqaam maxmuudna ahlucilmiga badankooda waxay ku fasiraan ashafaaca alcudmaa waa shafaacada rasuulku u shafeeco qaadaya khalaa'iqda oo dhan si loo kala xukumo oo garoommada qiyaamee dhibaatada badan looga dhaqaajiyo sidaa waa ku fasiraan ahlucilmiga qaarkood qaarkoodna alijlaas alijlaas cala alkursi iyo fadhiisinta ilaahay uu kursiga ku fadhiisinayo rasuulka ayay ku fasiraan qaarkoodna waxay idhahdeen almaqaamu almaxmuud yashmal kula haada iyo arrin kasta oo ilaahay rasuulka uu la kulmin doono yowma alqiyaama oo arrin rasuulku in lagu ammaano oo looga mahadnaqo waxa weeyaan uu ku mutaysto ama sabab u noqoto aladii wacadtahuna dee ilaahay baa u ballan qaaday oo yihi casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda marka casaadu alcasaa min allah waa waaqic hadii la ihahdo casaa maaha waa laga yaabaa inay dhacday inaanay dhicinba waa suurtagal ilaahay hadduu casaa yidhahdo waxaa soo wax dhacaya wey siduu leeyahy alimaam ibnu cuyeyna raximah llahu tacaala walihaada ayaa aladii wacadtahu aada odhanaysaa ilaahay isagoo yihi casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda ayaad haddana ilahay ku odhanaysaa kii ilaah aada u ballan qaaday marka casaadaas inay taxqiiq faa'iideynayso ee mujarad raja aanay faa'iideynahayn ayaa xadiidka laftiisu inoo tilmaamaya xallat lahu shafaacati ywma alqiyaama marka xallat waynu tilmaanay macnuhu inaanu ahayn way u xalaalooday ee istaxaqa wawajabat wanazalat caleyh weeye waa mutaystaa waa u waajibtaa waa ku degtaa walihaadaba riwaayadda muslim waxaa ku timi wax muujinaya lahuda in caleyhi looga jeedo oo xallat calayhi nacam markaa shafaacadaasi waa tee ayu shafaaca ma ashafaaca alcudmaadaa maya shafaacada mid ducadan yidhi iyo midaan odhan iyo mid muslimaha iyo mid kaafir ahaba waa shamlisanaysa rasuulka shafaacaadkiisu dee maha shafaacadaasoo qura ahumowqifka u shafaaco qaadayo qura shafaacaadkii kale xataa in shardi maaha ay tahay shafaacadani shafaacada dad naarta galo muwaxidiina u shafaaco qaday si looga soo saaro waayo qofkii ducada yidhi waxa laga yaabaa inaanu naarba gelin de oo almaar kalaanu ka mid noqon laakiin anwaacdii kale shafaacada sida inuu jannada galo bigayri xisaabin walaa cadaab iyo waxa weeyaan in rasuulku u shafeeco qaado si derajo sare qofka jannada looga dejiyo wa hada yadulu calaa cidami hada ducaa ducadan weynideeda ayaa taasina ayna tusinaysa ishkaal baa haddaba ku jira ducadan masalada masaa'il اlcaqiida la xidhiidha allahuma raba hadihi addacwa taama wالsalaati اlqaa'ima waxaynu ogsoonnahay aadaanka waxaa ku jira ilaahay magacyadiisii iyo kelimatu tawxiid oo labaduba qur-aankana ay ku jiraan ilahay magacyadiisuna makhluuq maaha oo asmaa اllahi subxaana wa tacaala waa qadiima oo maaha ilahay inaanu magacyo marka hore lahayn deetana magacyo uu isu abuuray ee asmaa llahi waa qadiima makhluuq maaha ilahay magacyadiisu waxyaaba ahlu sunno ahlulbidacii lahaa qur-aanku waa makhluuq ay ku radin jireen baana ka mid ahay ma ilahay magacyadiisa ayaa makhluuqa ilahay magacyadiisu baa qur-aanka ku jire kadalika salaadda waxaynu ogsoonahay haddii lagu weydiiyo salaada inaad tukatay ma makhluuq ba mise makhluuq maaha maxaad ku jawaabi leed haya cabdillahi maxaad ku jawaabi leed codkaa kor u qaada lagu maqlay marka waa makhluuqna odhan maysid makhluuq maahan odhan maysid nacam almuhim waa makhluuqna odhan maysid makhluuq maahana ma odhanaysid waxaad leedahay wax makhluuq iyo waxaan makhluuq ahaynba waa waa ku jira salaada qur-aankii baa ku jira o dee qur-aanku makhluuq maaha waa hadalkii ilaahay ilahay magacyadiisii baa ku jira aqwaasha uu odhanayo qofkan tukanaya iyo afcaashiisuna waa maxay waa makhluuq marka iminka xadiidkana waxaa ku jirta raba hadihi dacwati taama wsalaati alqaa'ima oo inuu ilaahay rabbi u yahay dacwada aadaanka iyo oo kelimatu tawxiidna ay ku jirto iyo salaada inuu ilaahay rabbi u yahay uu xadiidku ku cad yahay rabbina dee macnaheedu waa maxay waa alkhaaliq almaalik almudabir oo marka ilaahay rabbi lagu sifeeyo waxa u horeeya rubiyadiisa soo gelaya waxa weeye kownuhu khaaliqan marka allaha abuuray aadaankan iyo kelimatu tawxiida ku jirta iyo magacyada ilaahay iyo salaadan iyo qur'aanka iyo asmaada ilaahay ee ku jira miyaa macnuhu lama odhan karo sidaas hada qowl اljahmiya maxaa markaa xadiidka lagu fasiraya culimada qaarkood waxay yidhaahdeen hawaabkaa loo jeedaa allahuma raba hadihi ay allahuma raba hawaabi hadihi dacwa weyaan bay dhahan macnuhu oo abaalmarinta iyo ormadan iyo salaadan ka dhalanaysa allaha abuuro weyaan ba dhahan macnuhu wada waa daciif waayo alaslu waa cadamu taqdiir alaslu fi lkalaam waa xamluhu cala alxaqiiqa iyo inaana waxba aanay ka maqnayn inuu dhamaystiran yahay qaarkood waxna waxaa looga jeedaa dacwadan yeedhmadan iyo salaadan inta ficil makhluuqa ee ku jirta ila muadinkii markuu eedaamayo dee sawdku waa sawdkiisii waxaanu ku dhawaaqayaa kelimatu tawxiid iyo ilahay magacyadiisii ha noqdee sawdkiisuna de waa makhluuq dhawaaqiisu wuxuu ku dhawaaqayaa makhluuq maaha lakin sawdkiisu waa makhluuq wa kadalika afcaal buu dee samaynaya muadinkii salaadiina waa sidaas oo kale marka inta makhluuqaabaa loo jeedaa bay yidhaahdeen ee aadaanka iyo salaada la xidhiidhsan nacam qowl kale wuxuu leeyahay allahuma raba hadi dacwa taama maha macnaheedu khaaliqa hadihi dacwa taama wsalaati alqaa'ima ee rabi waa bimacnaa saaxib halkan allaha iska lahow weeyaan macnaheedu ee alliha abuurow maaha macnaheedu alrabu isagoo bimacnaa saaxibana waa shay macluuma fii lugati alcarab oo qofku shay aanu abuurin baa la idhaahdaa manaa raba raba albeyt iyo raba alibil manaa guriga inuu abuuray ama geela inuu abuuray maaha macnaheedu ee waa kii lahaa waxaana moodaa qowlkaasi in ugu raajixsaya xadiidkan in sidaa lagu fasiro allahuma raba ay saaxiba hadihi dacwa ataama wsalaati esh alqaa'ima oo arab bimacna makhluuqa bimacna alkhaaliq aan ahayn ay tahay bimacna esh macnaa saaxib ay tahay wax markaa lagu tawjiihiyo taas ayaa ugu muhiimsan waalcilmu cinda allah xaafid ibn xajar isagu masalada maba soo hadal qaadinba iyo ishkaalkaas fatxulbaariga kuma taalo laakiin waxaa si fiican uga hadlay a'imada waxa weeyaan uu ka mid yahay ibnu rajab fii fatxi اlbari wa kadalika gayruhu sida alimaam اqurbi alqurطubi abulcabaas fi mufhim lima ashkala min talkhiir صaxiixi muslim baabulistihaami qori tuuradkii buu baabya fi laadaani aadaanka loo qori tuurto wayudkaru waxaa la sheegaa ana aqwaama qowman ikhtalafuu inay isku khilaafeen fi laadaani aadaanka inay isku khilaafeenoo faaqraca baynahum uu qori tuuray sacdun sacad uu qori tuuray sacd ibn abilwaqaas qaadiisi ayaanay ka dhacday ninkii aadaanka u xil saaraa ayaa dagaalkaasi waxa weeyaan ku dhintay deetana rag fara badan baa aadaankii ila fadligiisa iyo ajarkiisa og yihiine u soo baratamay o isku qabsaday sifaadkii markaa muadinka laga rabayna waa ka sinaadeen markaa muxuu sameeyey sacd ibn abilwaqaas waa u qori tuuray قال xdثna cبداللh بن يوسف قال أخبرnا مالك عن سmى mولى أbي بكر عن أbي صالح عن أbي هريرة أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاala wuxu ui lw yعlم الناas dadku hadday ogaan lahayn ma في النidاءi waxaa aadaanka ku jira iyo وsف الأول sfka hore yaعni min alأjrya macna inuu ajar ku jiro de waa og yihiin laakiin qadarka uu leegyahay hadday ogaan lahaayeen lamana sheegin qadarkiisa cibaaradanna waxay xambaarsan tahay mubaalaga fi tacdiimi ajri اlaadaan wasafi اlawal xeel dheeraansho lagu xeel dheeraaday ajarka uu leeyahay aadaanka iyo safka hore uma dabeetana lam yajiduu aanay heli lahayn ila an yastahimuu caleyh inay u qori tuurtaan mooyaane lastahamuu waa qori tuuran lahaayeen culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ila an yastahimuu calayhi inay leebab isla dhacaan mooyaane inay leeb ku kala qaadaan mooyaane si kale aanay ku heli lahayn lastahamuu waa leebtami lahaayeen oo ninka leeb kaga saari karaya safka hore ninka ugu horreeye waa kaga saari laha aadaanka ninka nin leeb kaga qaadi karayana waa kaga qaadi laha maa micnedu inay taasi banaan tahaye macnaa waa min baabi almubaalaga waxaa lagu xeel dheeraanayaa dadku fadliga ku jira hadday ogaan lahaayeen oo aanay nabad ku hel ku helahayn aadaanka sheh abdillahi soo markis aduu bilaash bad ku hesha soo ma waa dagaalami lahaayeen oo qawday iska saari lahaayeen imaamicn taasi inay banaanta waa min baab mubaalaga wey laakiin bukhaari isagu wuxuu rajaxayaa istihaamka in looga jeedo bimacna alqurca waa u qori tuuran lahaayeen walihaadaba inoo qadimay aharka sacd ibn abilwaqaas ee uhi faaqraca baynahum sacdun saasuu rajaxaya bukhaari walow yaclamuuna hadday ogaan lahayn ma fi tahjiiri salaada goor hore in la yimaado waxa ku jira lastabaquu ilayh waa u soo kala horeyn lahaayeen oo loogama jeedo istibaaqa macna asraac iyagoo ordaya iman lahayn maaha macno oo taasi dee ma banaano asakiina walwaqaar waa in salaada lagu yimaado walow yaclamuuna hadday ogaan lahayn ma fi lcatamati waxaa salaada cishaaye ku jiro ajar iyo wasubxi la atowhumaa waa iman lahaayeen walow xabwan gurguurad baa ku yimaadaane walow kaana ityaanuhum xabwan imaanshahoodu mid mid gurguuradaba waxa weeyaan ha noqdee marka xadiidku waxa uu tusinayaa haddii masaajidku uu leeyahay muadin dee cid ku qabsan karta ayaan jirinba walow sifaadka muadinnimadaha kagaba fiicnaadaanba dadka qaarkoodi laakiin waxaa laga hadlayaa meel aan muadin lahayn calaa sabiili mithaal dadku waa safar oo masaajid almusaafiriina duruqaadka ku yaala ayay ku tukanayaan soo inu mid ehdaamo maaha marka haddii laysku qabsado aadaankii ka waran dee waxaa lagu kala saarayaa dadka sifaadkii muadinka oo ay ka mid tahay alcilmu bilwaqt garashada waktiga ka waktiga u yaqaan ay ka mid tahay alcilmu waxa weeyaan bialfaad اlaadaan wa axkaamihi oo ay ka mid tahay waxa weeyaan inuu yahay sayid mid cod dheer oo ay ka mid tahay xusnu sawt oo ay ka mid tahay inuu yahay xabashi haddii intaasoo dhan la soo waayo intaasoo dhan haddii ay ka sinaadaan oo mid xabashi uu yahay isaga ayaa aadaanka xaq u leh rasuulkaa siiyey alayh الsalatu slam alaadaanu lilxabasha haddii sifaadkii kale ee muadinka laga rabay laga sinaado oo ay isku soo hadhaan nin xabashi iyo nin kale xabashnimadu ku qaadanaya oo alaadaan lilxabasha rasuulka yihi alayh isalaatu wasalaam lakin de xabashi muslima laga hadlaya xabashi gaala heedaamaya maha macnaheedu intay ku baraarugsanaada nacam haddii markaa sifaadkao dhan ay ka sinaadaan waa loo qori tuuraya waayo qawaacidda shareecada waxaa ka mid ah min qawaacid shariica waxaa ka mid ah in xaq loo siman yahay haddii uu tasaaxum dhaco oo bimacnaa haddii laysu dayn waayo laysku qabsado sida safkan horeo kale laba ayaa u siman oo mar bay doona inay wada galaan waa xaq loo siman yahay waana lagu tasaaxumay aadaankii baa lamid a waxaa lagu kala saaraya bilqurca lagu kala saaraya oo tustacmalu lqurcatu cinda almubhami min alxuquuqi aw lada tasaaxumi waa kii laha sacdi manduumadiisa yar laba jeer baa qurcada la isticmaalaa xaqa ciddale la garan waayo alaabaad heshay alaabtii laba qof baa sheegtay mid waliba sifaadkeedii dhabta ahaa ayuu sheegay wax kaloo lagu kala saaro waa la garan waaye oo mid bayino dheeraada keenay ma jiro waa loo qori tuuraya cinda almubham min alxuquuq aw laba tasaaxuni ama xaqa loo siman yahaye ee laysku qabsado laysu banayn waayo isna waa loo qori tuuraya nacam waxaa la mida taa haddii dee masaajid loo magacaabayo muadin oo rag fara badani da aysa soo sharaxaan raggaaysa soo sharaxay hadday ajar doonayaan weeye laakiin hadday adduun doonayaan ama madaxtinimo aadaanka ay ka raadinayaan markaa kuwaysa soo sharaxay waa la dibdhigaya mid kalea la raadinaya qaala alimaam sufyaan ibnu cuyeyne raximah llahu tacaala idaa ra'ayta man yaxrisu cala alamaana faakhirhu haddaad aragto mid amaanada kusoo dhiiran oo doonaya madaxtinimada wax meesha ka raadinaya faakhirhu isaga dib u dhig xadiidkii rasuulku ka qaatay ina la nuwali hada اlamra in man axabahu walaa man xarisa calayh annagu talada iyo arrimahan caamka muslimiinta uma dhiibno qof mas-uuliyadda jecel iyo mid waxa weeyaan nacam iyo mid ku dadaalaya oo muujinaya dadaal sidii uu ku heli lahaa hada hada min acdam iladilla ee tusinaysa dadkay soo sharaxaya intiqaabaadka iyo doorashada inaan kuwaa mas-uuliyad loo dhiiban marka de dee doorashaduna waxay ka mid tahay furuucda dimuquraadiyadda ayay ka mid tahay oo wax islaamku yaqaano ama ku bannaan ma aha doorashadan la odhanayo dadka oo dhami ha doortaa ninkii madax u noqon lahaa doorasho maxduudaba islaamku waxa weeyaan uu sheegay ama taariikhul islaam ku xusan oo ah dadka ahlulxalli walcaqdi la yidhaahdaa inay wax doortaan hadday doorasho noqoto ahlulxalli walcaqd dadka waxna fura waxna xidha taadu gacanta ay ugu jirto walaysa macna hada saalixiinta un in looga jeedo ahlulxalli walcaqdiga ninku xataa hadduu faajir yahay laakiinuu waxna kala dejin karo waxna qasi karo ahlulxalli walcaqdiguu ku jiraa sida saxiixa oo markuu dana nabadda uu furi karo gebigeedaba sida tusbaxa intuu furo u daadin karo markuu doonana uu xidhi karo ahlulxalli walcaqdiga ayuu ku jiraa walihada culimada qura maaha culimada odayaasha reeraha qaadat uljeish ragga ciidankaba hogaamiya oo inqilaab samayn kara waxa weeyaan fii ayi laxda min alaxadaat oo ay doonaan raggaasi ayaa hadday doorasho noqoto dooran kara laakiin tan la odhanaayo kaxadagta ku cabaya suuqa biriishka hoostiisa iyo boqorka ugu sharafta badan waddanka ayaa isku sawda oo maxay dhahaan one man one south sooma one man one faut sooma ya qof waliba hal codin buu le nin wax dheeri nin nin wax dheeri ma jiro dumarkii caruurtii kuwa wax magaradkaa kullum ayaa taladii umadda wax laga weydiinaya hada laa yajuus ma banaana walaa xataa in qofka muslimkaah waxaasoo kale uu dhex gala ma ah inuu isagu saa xukum ku raadiyo iyo in ka ku raadinayo uu ololeeyo iyo inuu ugu rido walxamdu lilah waxa weeyaan arrinta noocaasiya in qofka muslimkaahi uu iskaga fogaado weeyaan laakiin iska ilaali taa maaha macnaheedu taa maaha macnaheedu inaynu leenahay haddii si kale oo dee nabada xukumkii aanu ku sugnaanahayn maaha macnaheedu inaynu leenahay hala islaayo oo inta doorashada iska daysaan isku laaya inaynu leenahay maaha oo haddii meesha ay laba mafsado yimaadaan dee mafsadada yar baa la irtikaabaa si taweyn looga badbaado waxaynu leenahay labaduba waa mafsado laakiin mafsadada ah in xukunkii la ysku laayo oo nabaddu faraha ka baxda iyo kala dambayntu dee labadaa mafsado waxa dhaanta mafsadada waxa weeyaan hadday labadaa mid dee inoo noqonayso labadaba in laga taga ayaa waajiba waddo saxa la maro haddii wax la dooranay ahlulxalli walcaqdigu ay doortaan laakiin hadday noqon weydo in laga tegi waayo labadaba dee ta laga tegay noqoto ta dhiigu ku daadanaye lagu dagaalamaye la ysku qabsanaye taladu ay faraha ka baxayso waxaad moodaa waktigu inuu dhacay intaas ayaan ku joojinaya insha allah xadiidka sharaxiisa dib baynu ugu noqon wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allah calaa nabiyina mxamed